qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boorame ayaa isku xilqaamay hagaajinta iyo dayactirka jidad muhiim ah oo ku yaala magaalada boorame inkastoo ay tahay shaqo adaga haddana way ka fursan weyday waana tallaabo fiican oo ay u qaadeen dhanka wax wada qabsiga mid ka mid ah waxgaradka degan xaafadda xaasleyda ee magaalada boorame ayaa u mahad celiyey dhallinyaradan isxilqaantay mm t v aad baan idiin salaamayaa iyo dhallinyaradan lafteedu isxilqaantay xaafadda xaasileyda ah shaqooyinkan ay qabteen waa shaqo muhiima waxaana loo baahan yahay kulley inay dadku sida xaafadaydaasi isku kalsoon tahay inay isku kalsoonaadaan xaafad walba oy dhallinyaradeedu wax qabsato waayo dawladdu in wax lagama sugee dadku waa inuu isagu laftiisu au wax qabsado markaasaa horumarku yimaadaa horumarka bulshaduna waxa weeye waxa isku xidhka weeyaan kow haddii isku xidhkaa la waayo wax horumari ma jiray noloshaa ku xidhan wax walbaa ku xidhan ganacsigiibaa ku xidhan inay ummaddu isku xidhnaato oo dhul yacni la helo waddooyin hagaagsan adinka arkaya dee waddadii googo'day dhallinyaradii xaafadoo isxil qaantay ayaa samaysay oo xooggoodii ku sameeyey oo ku tabarrucay waxaan ku boorrinayaa xaafadaha kale ee reer booramana inay sidaasoo kale sameeyaanoo xaafad xaafad waliba iyadu ay iska hagaajiso dawlad hoose waxba laga sugin oo dadku isagu wax qabsado waayo bulshooyinka adduunka kuwa wax qabsado unbaa horumar gaadha sida indho yartoo kale dawladu wax kama sugaan iyagaa wax qabsada sidaasayna horumarka adduunka ku gaadheeno maanta adduunkii oo dhan ku haystaan dawladda hoose ay ku soo deeqdeena iyadana lafteeda waan ugu mahadnaqaynaa sida jaygaa yar iyo gaamurka laakiin dhallinyaraduna xooggeedii iyay la timidday iyo xaafaddu iyadoo isku duuban waa xaafadda qudhahee magaalada boorama ka gedisanaya hadday aas tahay iyo hadday wax walba tahay iyadoo isku duuban wax qabsata ee tuugna lagu arki karin khamricabna lagu arki karin xaafadda dhexdeeda dhanka kale ee gadoomiyaha xaafadda xaasleyda maxamed abiid maxamuud ayaa dhankiisa ka mahad celiyey isxilqaanka dhallinyaradan ay ku dayactirayaan waddadana waxaanu saaka joognaa waddadii xaafadda xaasleyda aanugu samaynna dayactir annagoona in muddo aan ku samayn gaamurkao aanu la'ayn laakiin maanta alxamdulilah waxaa gaamurkii naga caawiyey maayirka magaalada boorama wataa shaqadoo socotaa dawladun wax lagama sugee inaan mataqaanaa dhallinyar ahaan iyo ka iskaashat ahaanba aanu waddadii annagaa marnaa xaafaddaasay u tahay mataqaanaa halboodhihii inaannu gobor hayno ooannu hadba sidaannu la tacaali karnay waxaan ka qaban karna inaan ka qabanno ayaannu mataqaanaayey aanu haday jeer u joognaa waananu gobor haynaa iyadoo sidoo kale waxaa meesha iyadoona iminka dhibaato kale waxaana haysaa inuu biriishkii soo buuxsamay ciiddii daadkii keenay mar dhexdaayan intaannu kooloodanana aanu ka qaadnay oo mataqaanaa aan bannaynay biriishkii hoostiisii ayuu haddana isa roobabkii daayay naga daba yimaadeen iminka ay buuxiyeen taana insha allah waxaan la kaashanaa maayirka magaalada oonu ka doonnaa inuu cagafii waxna siiyo si aanu mataqaanaa markaan kuuliguu dirno looga sii hoos qaada dee markii laga soo saaro biriishkii intii kale waxaa qaasi cagaftii iyo mataqaana iskarogadii maayirkan insha allahu taanu ka sugaynaa